Inta badan gabdhaha Soomaaliyeed ayaa saameeya guurka degdega ah, kuwaas oo kala kulma dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin burbur qoys iyo xanuuno maskaxeed oo ku dhaca gabdhaha. Safiye Cabdikariin, oo ka mid ah howlwadeennada wasaaradda, haweenkii Hirshabelle ayaa tilmaamtay in guurka degdega ah inuu sababo saameyno la xiriira in gabdhaha ay qaataan go'aano aan ku saleysnayn wax fikir ah.
Ahaantii guurka horta degdega ah waa mid lagu galo iyadoo aanan lahayn aanan lahaanin diyaar garow ku filan ama aqoon fiican oo ku saabsan lamaanaha kale. Guurka noocan ah badanaa wuxuu ka dhashaa xaalado degdeg ah sida jacayl degdeg ah, marka labada qof ay si fudud isugu dhacaan oo aan si fiican isku aqoon oo kale. Way sababtaa cadaadis bulsho ama qoys marka ay jirto cadaadis lagu saaro qofka inuu guursado si degdeg ah xitaa haddii aysan ka go'nayn bulshada cadaadis ugu yimaado kale xaalado dhaqaale ama sharci sida guurka ay lamaanaha ku galaan si ay u xaliyaan dhibaatooyin dhaqaale ama sharci markaan ka hadlayno dhaqaale marka la leeyahay haddii gabadhan ay tahay gabadh iska miskiin ah oo dad dhaqaalahooda iska yaryahay kasoo jeedo naftaada uun ku maarey oo guurka gal run ahaantii markii degdeg u yimaado oo guurka lagu degdego saameynta uu leeyahay waxaa kamid ah koo isfaham la-aan diyaar garow la-aanta waxay horseedi kartaa isfaham la-aan joogto ah oo keeni karta khilaaf sababtoo ah labada qof hadday isfahamsaneyn uu guurka degdeg yahay waxay keenaysaa in isfaham waayaan sababtoo ah dabeecadii ma yaqaanaan sidii loo xalilna hadduu dhibaato ka dhex dhaco guurkii dadka bulshada dhexdeeda ama familkooda qoyskooda sidii u maareyn lahayn ma garan karaan laba waxaa kamid ah niyadjab iyo dhibaato xagga shucuureed saameynta uu leeyahay waxaa kamid ah niyadjab iyo dhibaato xagga shucuureed qofkan haddii lamaanuhu aysan isku diyaarinin guurka degdega wuxuu noqon karaa mid aan dabooli karin bulashooyinka qofka sababta niyadjabkan waxaa salqinaya waxay tahay maadaama aysan ayaga sameyn waayeen in uu ka dhex dhaco niyadjab waxaa kaloo kamid ah furin sare guurka degdega ah wuxuu ku badan yahay inuu ku dhammaado furiin maadaama la waayo aasaas adag oo guurka lagu dhiso furiin sare ayuu gaaraa waxaa kaloo saameynta kamid ah saameyn caruurta ah haddii caruurta lagu dhalo guurkan khilaafaadka ama kala taga ugu dambeyn agaasimo safiya ayaa gabdhaha ugu baaqday in ay ka foojignaadaan guurka degdega ah si uu u yaraado dhibaatooyinka gabdhaha ay ka dhexli karaan waxaan uga baaqayaa bulshada reer jowhar waa inay mar walba aan sameynaa inaan sameynaa isku tashi in maxaa la dhihi jiray wacyigelinta la badiyo in ka hadalka guurka qasabka guurka in mar walba media laga soo jeediyo laga wada hadlo go-aan laga gaaro gabdhaha iyo wiilashaba in mustaqbalkooda ayaha dambe ay ka fikiraan iyo waxyaabaha ka dhalan kara haddii guurka degdega u yimaado dhan caafimaad dhan dhaqaale dhan wada noolaasho wixii dhan waxay noqon doonaan haddii aanan maxaa laga fikirin in ay noqoto mid mar walba uu wato furiinka furiinku wuu badanayaa dayacaadii caruurta way badanaysaa qoysaska way kala tagoodii aada u badanayaa soo marka waxaa wanaagsan inaan mar walba ka shaqeyno bulshada dhexdeeda una sheegno dhibaatooyinka inta badan ka dhalan kara waxyaabaha bulshada ay soo gaarayaan family haddii uu kala tago bulshadiina waxaa kusoo badanaya ayadana dhibaatooyin badan oo ay kamid yihiin caruurtaasi dayacan inay noqdaan caruur daroweystayaal ah dadka dhaca ama wax dila waxbarasho la-aan caafimaad darre inay ka dhalato marka waxaan dhihi lahaa in mar walba ay inaan mar walba aan dhiirigelino wacyigelino badan aan sameyno kulamadana inta badan aan uga hadalno inaan guurka lagu degdegin iyo dhibaatooyinka uu leeyahay haddii lagu degdego wasaaradda haweenka dowladda hirshabelle ayaa wado dadaallo looga hortagayo dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan guurka degdega ah